shirkan jaraayadu oo si wada jir ay u qabteen wasiirka caafimaadka soomaaliya fuusiya abikar nuur iyo wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abubakar dube ayay kaga hadleen khatarta cudurka coronavirus ee kusoo labakacleeyay dalka wasiirka caafimaadka soomaaliya fuusiya abikar nuur ayaa sheegtay inay korodhay tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus ee laga helay dalka iyadoo bulshada ku boorisay inay ku dadaalaan sidii loogu hortegi lahaa cudurkan
wacyigelinta iyo soo jeedinta wasaaradda caafimaadka xaaladaha soo kordhay ee waddanka ee covid nneteen iyo dhimashada waxaa lagama maarmaan noqotay in la qaato go-aankan in la xidho wasaaradihii iyo meelaha la isugu yimaado dhan la xakameeyo waa muhiim in bulshada la wargeliyo hadba xaaladda meeshay marayso waxaan dareemaynaa oo aan aragnay isbitaalka martiini oo ku yaalla magaalada muqdisho waxaa sii kordhaaya oo aad u sii kordhaaya nambarkii dadkii xanuunka la soo ritay oo isbitaalka la keenay waxaa kaloo jira dad badan oo aanan isbitaalka imaanin laakiin u geeriyooday xanuunka calaamadihiisa oo magaalada meelo badan laga sheegayo waxaan maqalnaa dad badan oo tacsiyada loo diraayo qaraabadooda dhinteen oo aanan rejistar garaynin xaaladihii waxay ka sii baxayaan faraxa waxaa laga yaabaa ilaahay kama dhiga laakiin waxaa laga yaabaa in fayraskii u isbedelay oo meelaha qaarkood adduunka laga arkay inuu waddanka soo galo soomaali badanaa kor yani nooga timaada dibadda kuwa badan waa safraan dad ajnabiya waddanka soo gala waxaa noo socdo baaritaan ay naga caawinayso hay-adda caafimaadka adduunka in la ogaado fayraska noociisa inuu isbedelaysuu yahay waxay qaadan doontaa wakhti waxaa nagu waajib ah inaan bulshada wacyigelino wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abubakar dube ayaa sheegan gabi ahaanbab la mamnuucay in la isugu yimaado goobaha dadweynaha ay ku kulmaan si looga gaashaanto cudurkan halkan u nimi inaanu fariin la wadaagno ka soo baxday xukuumadda federaalka soomaaliya dadweynaha soomaaliyeed meeli joogan shiray isugu yimaadeen wasiirada wasaaradaha qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka covid nneteen oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble warbixin dhammaystiranna lagaga dhegaystay bahda caafimaadka oo ay hogaaminaysay wasiirka caafimaadka wasiir fawsiye abikar nuur iyo khabiirka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka doctor maxamed maxamuud fuuje sidoo kalena ay tixgeliyeen baaqyada istaba joogga ah ee ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimaaudiinka ganacsatada bahda waxbarashada aqoon-yahanka indheergaradka haweenka iyo dhallinyarada isla markaana ay la tashadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa ay xukuumaddu soo saartay amaradan in la fasaxay shaqaalihii rayidka ahaa ee dalka marka laga reebo shaqaalaha mahuraanka ah ee aan laga maarmi karin ilaa amar dambe shaqaalaha muhiimka ama koorka ama essentialka la yidhaahdo ee aan shaqada looga maarmi karin marka laga reebo shaqaalihii kale ee rayidka ahaa waa la fasaxa ilaa iyo amar dambe xaaladdu iska beddelayso in gebi ahaanba la joojiyey isu imaatinada iyo is ururka bulshada inay waajib tahay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan afsaar ama maask in la joogteeyo kala fogaanta masaafada dadka hadday gaadiidka tahay hadday maqaaxyada tahay meel kasta in masaafo la isu jiro ama goobaha shaqada ay tahay in la yareeyo isu socodka gobollada iyo safarrada laga maarmi karo in masaajidada oo ah goobo cibaado bulshaduna ay si joogtaa isugu timaaddo lagu dadaalo kala fogaan afdabool iyo nadaafadda oo kor loo sii qaado in ciidamada amnigu ay u xil saaran yihiin dhaqangelinta go'aamadan ka soo baxay golaha wasiirada goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ciyaaraha waxaa loo xakamayn doonaa si khaas ah dhammaan go'aamadani waxay ku salaysan yihiin khataro iyo xaalado ay inooga warrami doonto wasiirka caafimaadka fawsiye abikar nuur isla markaana uu tixgeliyey golaha wasiirada qaar ahaan wasiirada u xil saaran xakamaynta iyo la dagaalanka covid nneteen ugu dambayn adna isu nax dadkaagana u nax ilaahay haynaga badbaadiyo xanuunkan covid nneteen